Zainab xasan waxa ay ka mid tahay gabdhaha ku nool magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle ee la yimid fikrado ganacsi oo ku saabsan iibinta agabka la isku qurxiyo taasoo ay ugu gol leeyihiin in ay noloshooda ka maareeyaan canab waxa ay u warantay radio snai waxa ay sheegtay in shaqadani ay nolosheeda iyo mid qoyskeedaba ay ka maareyso si looga baaqsado shaqo la-aanta jirta waxayna hablaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada jowhar ugu baaqday in ay sameystaan shaqooyin iyo xirfado u gaar ah bilaa sanadkii labada kun toban iyo sagaalka aan bilaabay ilaa hadda waa ka shaqeynawaa maasha allah ganacsiga wuu fiican yahay Een, ani ahaanteeda waa ku shaqaystaa maho gurigaa ka bishtaa wax kastaa ka qabsadaa maasha allah haddana wuu wanaagsan yahay alxamdulilah dhibay keena hadda laakiin inta hore maasha allah way dhumayaan marka miska u imaanayaan marka farqi weynaa udhexeeya hadda iyo marka hore qiimaha ku keeni jira iyo qiimaha hadda ku keena si iiga baxayaan farqi weynaa udhexeeya kareemada sidoo kale oo gabdhahane oo caadiga ahna waa ku iibiya oo dadka gataan oo sida beednooyinka yaryarka oo kaleento qos ayaa ku iibinaya ama ilaashinka iyo wix kale yaryarooti carfisada iyo barfuunka iyo waxaas oo kale aa ku iibiya iman garta keenaa lasle sidoo kaleento dad baadiye oo kastoo yar imaadeen oo kale oo ka adeegana inta kale maalmaha kale isniinta iyo kale waa isku dhex jiraan amaho dadka baadiyaan way ka adeegtaan dadka magaalada kula joogaana kuwa adeegtaan waxaa jira gabdho badan oo magaalada jowhar ka hirgeliya goobo ganacsi oo hablaha isku qurxiyaan iyo maqaaxiyo casri ah